bismi illaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka qodobada aad ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayr oo sheegay ina shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleba dowladaba ugu hambaliyey deynta laga cafiyo soomaaliya barnaamijka ayaanay kugu haynaa waxaad kaloo dhagaysan doontiin ciidanka xoogga dalka iyo al-shabaab oo dagaal culus ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaadaad ku dhagaysan doontii madaxweynaha galmudug oo ku ammaanay hal arrin siyaasiyiinta mucaaradka ee ku mucaarsanaa doorashadiisa maxay tahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal intuu hawada ku jiro qodobada kale aad dhagaysan doontiin waxaa ka mid ah soomaaliya oo lagu ammaanay sida wanaagsan oga heerka gebagabada maraya ee dinacafinta dalka barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadada ayaad ku dhagaysan doontiin soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ka wada hadlay arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada dalka barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa xubintii kalebaan barnaamijka qayb ayay ka tahay gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontiin heestani qodobada iyo qodobo kale ayaa barnaamijka falaqaynta wararka uga bagaa doontiin anigoo mahad nuure axmed ayaa soo jeedinaya hashim cumar xasen uu soo saaray uuna farsamaynayaa ee u diyaar garooba saaxiibayaal falaqaynta wararka mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal colaad fartamahood waan ka raali gelinaynaa muddada yar aan hawada ku kala maqnayn barnaamijka ayaanu gudagelaynaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay inay inta badan siyaasiyiinta kasoo jeeda door kasoo horjeeda doorashadii ka dhacday magaalada dhuuso mareeb ay heshiis ka gaareen waxauna xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka iyo siyaasiyiinta deegaanada galmudug ugu baaqay inay isku tanaa oo sheegay inay isku tanaasulaan islamarkaana waxa uu sheegay in la garab qabto maamulka cusub si loogu soo dabaalo siyaasadda cusub galmudugna ay ula tartanta maamulada kale
xildhibaanada labada gole dowladda federaalk soomaaliya golaha wasiirada galmudug dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan sida ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ambasador axmed cabdisalaam wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga murashaxii hore galmudug kamaal daar guutaale dhammaan siyaasiyiinta iyo salaadiinta iyo nabadoonada iyo dhalinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee lagu joogo magaca aan xusay iyo kii aan xusinba waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadda waxaan ka tegay odayaashii iyo siyaasiyiintii rugcadaaga ahaa ee guddiga calaamasaarka iyo shaqooyin kaloo dib heshiisiin ka badtaa isugu jiray dhammaantiin waxaan ka mahad celinayaa kasoo qaybgalka iyo kasoo fakarka saliimka iyo wanaagga laga muujiyay xafladda waan kaga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo xildhibaanadii siyaasiyiintii mas-uuliyiintii kala duwanaa ee aan casuulnay ama aan dalabnay oo naga soo aqbalay ee noo yimid sidoo kale waxaan u mahad celinayaa siyaasiyiin badan iyo mas-uuliyiin halka ka maqan oo duruufaha isu socodka oo xayirmo dartiis u maqan qaarkoodna dib nooga imaan doona gaal naga soo gaari doona aan sa ognahay sida ay noogana aqbaleen dalabkii iyo wicitaankii iyo casuumaadii iyo siday diyaar ugu yihiin howlaha muhiimka ah ee maantay dowladda galmudug hoseeye aan ugu wacnay sidoo kale waxaan rabaa inaan walaalihii xildhibaanadii siyaasiyiintii halkan naga soo aqbalay oo yimid inaan uga mahad celiyo dhammaan arrimihii aan isugu nimid oo ay ka mid ahayd inaan wixii khilaaf ama kala duwanaansho ah aan xalino dhammayno sidii aan isula qaadanay isula fahamnay inaan ka mahad celiyaa si si gooniya iyagoo weliba siyaasiyiin badan iyo madax badan oo ka maqan galmudug sidaan sheegay duruufuhu ay u musaamixi waayeen inay yimaadaan ka wakiil ahaa aad iyo aad waxaan rabaa inaan u caddeeyo bulshada reer galmudug meel walbay joogaan walaalihii aan isu nimid aan u yeernay intiina soo gaartay inaan dhammaan iskana fahmnay iskana soo dhaweynay wixii yaryaraa ee kala aragti ahaa ama kala duwanaansho yar ahaa aanan u jahaysanay meel wada dhiganay galmudugta cusub dhismaheeda wadashirkeeda iyo taladeeda dal iyo dawlad meel walbay joogaan walaalaha naga maqanna sidaasoo kale waxaan ugu baaqaynaa in laiswada gacmaha laiswada qabsado loo wada istaago loo wada guntado galmudug inaan weji aan ahayn midka ay hore ahaan jirtay ama ay leedahay aan u yeelno aniga sidii hore aad loogu xusay albaabadoodu waa furan yihiin sida walaalkii xildhibaan mahadsanaad uu xoogaa igu soo leexiyey waa ka dhabaynayaa mukuaal iyo duuli waa isku hayaan haddii laa yidhaah xildhibaan mahad saaxiibadooda kala dhibsan mayaan oo ugu yiri inaan samayn karo hawshaas marka waxaan leenahay maalin la sexriixay ama la kala duwanaa ama wax yar la isku agmaray waxaa ka weyn danta iyo mustaqbalka iyo maantay waxaan hawshan hor taalla maalin maalmo kooban ayaan joogaynaa ama shaqada amaba aan adooga u yahaba maalmahaas koobanna waxaan diyaar una wax kasta wax walba inaan wanaan ku dhammayno haddii laa yidhahdo
hagaagkaasi waxaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor dhegaystayaal markaana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ah xaalay warbaahinta shir jaraad ugu qabta xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay goosha shacabka soomaaliyeed uga soo hoyatay waddadii loo marayay deen cafinta soomaaliya xasan cali khayre waxa uu sheegay inay hadda saadaasha muuqata ay mid ay soomaaliya ku guulaysatay waddooyin badan oo markii hore ka xirnaa
noo suuro gashay inaan lana soo noqono xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka waxaa ka mid ah bangiga adduunka hay-adaha lacagta adduunka bangiga horumarinta africa kadib go-aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka kaasoo go-aamiyey in soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deen cafiska oo dhan waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suuro gelisay kaalmaysay ka shaqaysay ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed golaha wasiirada dowlad goboleedyada golaha wasiirada dowladda federaalka shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed oo bixiyey canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalka oo soomaaliya taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go-aankan farxadda leh ee noo soo hoyday waxaa sidoo kale mahadcelin ballaaran u soo jeedinaya dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo waddamada aan saaxiibada nahay oo si hagar la-aan ah noogala shaqeeyey sidii soomaaliya ay u gaari lahayd hadafkan muhiimka ah intii lagu guda jiray geedi socodka dayn cafiska waxaa la sameeyey isbedello badan oo la xidhiira hanaanka dhaqaalaha dalka tusaale ahaan dakhliga dalka waxa uu ahaa markii dowladdani ay shaqada bilowday laba boqol iyo afartan iyo sideed milyan hadda waxa uu marayaa afar boqol iyo toddobaatan milyan iyadoo go-aanka maanta la gaaray uu aad u sii kordhin doono dakhliga dalkan soo geli doona dakhliga markii dalka dowladdani ay shaqadiisa qabatay waxaa aruurin jiray kow iyo labaatan hay-adood oo dowli ah iyo toddoba shirkadood oo gaar loo leeyahay oo dad shacbi ay leeyihiin halka maanta dhammaan dakhliga dowladda federaalka uu ku soo xaroodo gacanta dowladda soomaaliyeed ee wasaaradda maaliyadda oo keliya miisaaniyadda dalka ma ahayn mid fadhida waxaana dhici jirtay in mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada aan si joogtaha loo bixin mararka qaarna dowladdu waxay geli jirtay deymo dalka gudihiisa ah sababtoo ah haddii la bixin waayo mushaar shaqaaleed ama ciidan waxay noqon jirtay deyn maadaama aan la wada bixi jirin kharashaadkaas dowladda deymahaasi waxay kor u dhaafsaayeen boqol milyan oo gudaha keliya ah marka aan dalka nimid sida aad la socotaan saddexdii sano ee dowladdana xukunka haysay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah si joogto ah ayaa bil walba mushaarkeeda ama mushaarkooda loo siin jiray sidoo kale dowladdu ma gelin wax deyn ah muddadii soddon iyo lixda bilood oo ay shaqada haysay waxaa iyadana dib habeyn lagu sameeyey nidaamka dakhli aruurinta iyo kharash bixinta iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyad casri ah taasoo kor u qaaday wada shaqaynta hay-adaha maaliyadda dalka sida wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee soomaaliya islamarkaana qayb weyn ka qaatay si loo sidii loo xakamayn lahaa musuq maasuqa waxaa kale oo inoo suurto gashay in la meel mariyo toban sharci oo lafdabar u ah dib u habeynta hanaanka dhaqaalaha dalka qaybna ka ahaa shuruudaha deenaafiska kuwaasoo ay ka mid yihiin sharciga dakhliga sharciga maamulka maaliyadda sharciga iibka qaranka sharciga statistikada sharciga shirkadaha sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga betroolka iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa waxaa iyaduna horumar aad u ballaaran laga sameeyey dib habeynta ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa la sameeyey diiwaangelinta habka casriga ah ee loo yaqaano biometric registration taasoo sugtay tirada dhabta ah ee ciidamada iyo shaqaalaha rayidka iyadoo la diiwaan gelinayo xogta gaarka ah ee shaksi walba oo ka mid ah ciidamada iyo shaqaalaha rayidka waxaa meesha iyadana laga saaray lacagtii gacanta lagu qaadi jiray waxaana la suurtogeliyey in shilin walba ama dollar walba oo soo gala khasnada bangiga dhexe lagu shubo akoon uu leeyahay qof shaqaale ah ama qof ciidana ama adeeg la bixiyey oo soo maray shuruudaha dhabta ah ee hufnaanta oo adduunyadao dhani ay aqoonsatay taasoo keentay in dalka deynta laga cafiyo deyn cafiska go-aanka maanta laga gaaray waa maxay faa'iidooyinkii ay leeyihiin kow dalkeenu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horeeyo bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta africa bangiga islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah haddii aad joogto hargeysa ama burco ama boosaaso ama jowhar ama kismaayo ama dhuusamareeb dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagnaa waxaa naga caawinaysaa dibudhiska dalka sababtaa waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada isbitaallada jidadka lagu abuuro shaqo waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyadan malaayiintaah ayaa insha allah waxay gaari doontaa balaayiin waxaa bilaaban doonaa in dadka soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxaa dowladda soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxaa isbedelay laga bilaabo saacaddan wejigii lagu yaqaanay dalka soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaalla guushani waxay tilmaamaysaa in dadka soomaaliyeed ay ka soo bixi karaan shuruud kasta haddii ay go-aansadaan inay gacmaha isqabsadaan haddaba guushan ma lahan qof gaar ama dowladda keligeed ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama
waagaha kaasi ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre markaana waxaa kusoo dhawaatiin xubintii kalabaan dib ayaan isugu soo noqon doona dhegaystayaal ninkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war reer kalamaanow waan gabyayaaye i dhegaysta gabooso waxaad maqli jira maasaa isoo haysatee mara hallay saaro maasadu mugay iga timaad muro qarii siiya maasadu mugay iga tagtana qaadha maradiina maasu ninkay ku dhegto dharbaaxshaa looga fujiyaa balaaskii maynabkana waa lakala sikiyaa war mirifle hal isaaroy mirifle hal isaaroy madi abdulo adanta kaleeto mirifle digilaa kuwiigniyow har waa qudbaysteene qanyartaan ku kafiifayaa qudbaysteene qalbiga waa ihuree quraan hale isaaro saas maad ka wadaa maansada war kuleelahan miyaa digir la cuni karaa maalintiin war dad waalan baa tihiine digir iyo mirifta ha haynina ilaa maante idhegaysta allahayo wadaa daayimo uumay dunidan cirkaadaa dallaalnimo ka dhigay meel dusheenna ah arladana ka dhigay daabadaa layska degaya adaa badaha nagu soo dadbay doonyo loo raro adigaa dabaylaha diriyo roobka nooda ah xag adaa ku soo diray nebigii daahirka ahaa dunyadaadna siisiiya rabbow dalaga beeraaye allahayow dacwaanahay waxbaan kaa dalbanayaae allahayow dadkuba wuu arkaa kii ishow dabae adigaase daalacan rabbow uurka kii dabae deeqdaada haw simin rabbow daacad iyo tuug allahayow nin daacada allahayow nin daalina deeqdaada haw siimin war saas ma idhagansoy aan hela allow adaa allow adaa ya rabbi adaa deeqda bixiye samir baan dugsanayaa allow ada haryadaha gobolkii gaboose allabariga ahay iyo heeste maxamed mooge iyo heeste cabduqaadir jubba qaadi jirayba idinkaa ku dheela qandhaha idin dishee abdulow adanaftawa eedi eedanka dheeli ilaahow adi deeqda biyaase samira dugside waa hees aha war waa iska qoslaysaan adduunyada war kaba haysaan inay karoono u gebangabaysan tahay waxaa la yidhi waxabaye kabiir iyo saqiir kaadsadoy odhane inta kalaba waa kooban tahay waana kadadii karoonaha siyaasaha ka darankay ka digayaan warwar moogaa tahaye warkii hore war soo dhaaf karoona waa laga dambeeyey shiinaha waxaa ka dilaacay cudur kale cudurkaasna magaciisa waxaa lagu sheegay antivirus marka inuu dunida ku faafi doono ayaa laga baqaa isagana war shiina isu cudurkii ilaahay u keenay ayay yidhaahdeen bentingonkaa noo soo diray waana dagaal siyaasadeed markaasaa ilaahay mid kale ugu bedelay baan filaya ara waxaa la yidhi kudka guur qanjada u guur kariim allow naga kaafi war udur walbo habaha kahorse ka horseedana baguraaseena kanna ka horseedahe beesay ka degdeena war daawadii lala'aa oo fayraska ka hortegaysay miyaa haddana shiina laga helay waxa w h o ku wareersaneen antivirusay ahayd aro alugoogiyaabine shib naga dhashin ha ku dhamayse warnimayo weliya shawqi wuxuu yidhi waa la saadaalinayay in qarniga kow iyo labaatanaad uu dhacayo dagaalka saddexaad ee adduunka balse lama saadaalinaynin inuu dhex marayo bini aadamka iyo fayrusku warnimiyow yaaba ha shawgii arabta biraysta hilibjii ahaantii ma inayn la hayteen hoobah nooladii warnimaya kulaylka balada ka jira war kama haysaana waxaa la yidhi qaxarka iyo kulaylka iyo nohda iyo siigada iyo qiiqa doonka qiilan xoolaha qatimay eelna qaba waayey qaajada dadkeennii heshaye gelisay qiilqiilka qaajada qaxootiga sidii qaar isugu keentay inkastoo khasaarihii ka yimi qaaradaha gaadhay degmadeenna qaasku ma aho waa wax qira weyne qarniyaalna waa soo jirtiyo tan iyo qaabiile haynaga qaboojiyey rab baa noo qadaray taase niman yahow qabaansiga ma waan idinka qiron warqatadaad maanta qabto weligaad ka bixi mayside xaaqaadka loo gubay yaa adiga maad maqal khasaara waa qabataa ninkii qamaar dheela warnimayo taariikh la soo dhaafay aan qooraansade waagii maxkamaduhu xamar qabsadeen nin waliba wuxuu necbaabuu u qumay nimankii qaar shaneemooyinkay weerareen qaarna gabdhaha dharka khafiifkaa qaatay weerareen qaarna wiilasha sheegada xiirtay weerareen qaarna kuwa banooniga cayaaray weerareen qaarna fanaaniintay weerareen qaarna hablaha qaadka gaday weerareen marka waxaa la yidhi nimankii maamulka laga sugayey nin walbaaba wuxuu necbaabu ku mashquulay hadda tii oo kale ayaa dawladdii nabadiyo nolol ka soo baxday sidaad og tihiin sida xayiraadda diyaaradaha loo soo saaray qaad dalka ma imaanayn dawladdina duullimaadkay joojisay hal waraaqoo ay qaad ka qortay ma jirin wax digniinana kama aysan soo saarin qaad waa mamnuuc iyo lama keeni karana ma aysan dhihin shalna diyaarad dalka gudihiisa isaga duulaysay gobol qaad laga soo saaray dalka ka mida ayaa ayraboorka lagu gubaa layidhi waxaana goobjoog ahayaa layidhi wasiiro iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir iyo taliskii booliiska iyo hay-adihii sharcigaoo dhan marka waxay tahay su-aashu qaanuun aan la shaacin qaadka lagu gubay muxuu uga duwan yahay kii hadda ka hor abu cutayba garoonka ku gubay warnimayo qaadka dad baa hantidoodii kala soo baxay horena digniin looma siinoo qaadku waa mamnuuc lama odhan marka dawladda qawnankee u fasaxay dadka hantidiisa in la iska gubo hogaa maba taqaanid ileen dagaalka nabad iyo nolol digniini kama horayso aryaadhaha minay sidii cutayba qaadka u gubeen dadku waxay u dhihi waayeen isma doorin kuwii aan dirniyo daarta kii galay aryaada waxaa la yidhi xarig aan la raabiyin intii la iska raariciyo xerka taako looguma rakibo saaruuf buu odhane dawladnimo iyo rabitaan qofeed la isku rari waa war waxaa kaloo la yidhi qof jeclaysi qaran laguma dhaqo qoomdhan leeyahay war waxaa la yidhi qof walba wuxuu qaato waa loo qabsanayaae qaanuunkii allahayo maxaa qaa'inka waxaa kaloo hore loo yidhi qarka jooji maandhow hunguri qaadan bay wada eh warnimayo aniga waxaan la yaabay diyaaradda etoobiya airline xamar laga joojiyey ee garow iyo hargeysa ka degeysa war naga tago wax mataqaanid etoobiya airline soomaaliya airline ay wakiil ka tahay dawladda soomaaliyana fasaxday aryaadaha wax kale ma ogidiin soomaaliya sofali baale soomaaliya sofali baale war waxaa la yidhi hadduu suxusoofka diido hadduu saddex qaba dharaarood kollay sandullow u soo noqon soomaaliya soofaali baa leh war wayle erey sareeda hadday ku arto hadduu sila iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteedba soomaali soofaali baa leh wadhamada soomaali baan iska ogeyne soofaaligana goormaa kusoo biiriseen gaboosow mar haddaana laanka kuga haysan waxaad naga rabtaan heli la ahay war cabdilla waxaa hore loo yidhi cirkaa sare shimbiru lalay cabaar waa ka dabadeen soo dhiga cagahaw mahuraayo ciinde
war heeskaa jirta inoo dhegantay aan hele hashageel hashageel hinkoolka saraay hunguriyaysataa wixii hoosu yaal hemigeeda ma siise kaari waysaye waa ku haysataa kuma dartido soofaali ku tali habaar silca weeyaane sogsadina ma fiicniyo nimayahu bela la saashaay ka subxaanallah erayada nagu samayseen warnimayo war ma haysiine madasha xisbiyada qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore sheekh shariif waray soo saareen hal roobdoonaa erena suma wallaahi may ku soo celsheen waxay dhaheen ciidamada ku meeraysanaya guriga madaxweyne sheekh shariif doomad buu qaadan karo waana daandaansi xasarad abuura habeenkii meelika aragna samanka dhawaana leeyina hadda iisawa yaahu war warkaa naga dhex gelinine waxay yidhaahdeen xisbiyadu soomaaliya dagaal xiisa uma qabto xilligii qoryaha la isugu talinayana waa la soo dhaafay marka ciidanka amniga waxaan u sheegaynaa iyo taliyayaashooda inaysan qaadan amar qaldan war taliya anaa amri anaa amri ma yidhi taliya ha sheegin ha sheegin ma yidhi yaa taliya sub subax uu dhihi waaye war taliya ima qusaydo ima qusaydo ha u dhihin wadhamayaan waxaan la yaabanahay ciidankan la leeyahay waxay ku reegayaan madaxdii hore ee waddanka iyo xisbiyada qaranka ciidamadana waxaa lagu ogaa inay yihiin ilaaliyaasha sharciga ee maxaa isbedelay warnimada waxaa la yidhi geyshkayga qarankow marka aad qaniinyada shisheeyaha ku qabataan runtii idinma quuro farxad baan ka qaadaa markasta ay qabiil iyo soomaali qaarkeed siyaasado qalloocani isu kiin qardoofaan waydin quutareeyaa ee qodob dastuuri iyo tillaabada ku qaadoo qalad ha u bareerin qalalaasa dagaalba loo qiidayayaa ilihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa war wasiirka amniga wuxuu yidhi warkii ka soo baxay madasha xisbiyada qaran waxba kama jiraan waana naqaanaa uu yidhi dadka been abuurka wada war wasiirka amniga hadalkiisa isagaaba hanjabaada war wasiirka amnigu wuxuu yidhi madaxweynayaashii hore xurmaan u haynaa wuxuu kaloo yidhi madaxweynaha talada haya iyo madaxweyne sheekh shariif isku hal ciidan baa waardiyeeya labadooduna isku xaquuq weeye waryasaas baartay may kalna gurujaylin ku wareegda kalna gurujay nabadin ayreed waxaan maqli jiray rumahan la sheegin maahan rati dameerka raad qurxoon madaxweyne shariif koofiya gaduuda lama joogin iyo camisom midna war dowladda soomaaliya waxay tidhi qalab caafimaad oo shiinaha laga keenay ayaana soo gaaray war qalabkaaad sheegaysid saakana carwo nambar afar ku taallaa laga sheegay isagoo beeca horta qalabkaan aad sheegaysin isaga naftiisa karoonihimo laga baarashiin how ka yimid isagube horta dawladdu hadday qalabkii keentay dad xanuunsanoo lagu daaweeyana inay keentaa laga rabaa war haliinku ahaayan wal inabi wal inabiya usun leey usun iyoona may leeyin udurka haay haay haay ya leeyin war waxaa la yidhi qalabkaan shirkadda la yidhaahda calibaaba ayaa noogu deeqday shiinaha waa lagu nabayaa cali baabosaw annaga ma ahayn xaa ka gala shiine war alabaab baabuurta buura rorohay war qalabkan waxaa soo dhibay jackma wuxuuna yidhi soomaaliya hong hang hong war karoonaha waa maqalnaaye horta kaarta qarsoon iyo kursi daafac miyaa war war mahaysiine dowladda hirshabeelle kalamaan ay ku soo biirtay weelkam waa soo dhaweynayna aroo saldhigoodan xiintooda hoosteeda miya sanadkan ay bisha afraad hadda bilaabanayso ayay miisaaniyaddiisa hadda ansixiyeen aryaadaha miisaaniyadda hirshabeelle xisaab xirkeera lama arkaa la yidhi maamulada soomaalida oo dhan baa iska caynkaas war xildhibaanada hirshabeelle quud hortood oo la qaata qoryihiisa ay guraayaan wareedaha booliiska puntland gaalkacyo mushaarku shan bilood waa ka maqan yahaa la yidhi ma federaalkaa lagu haleeyey aroo mushaarkooda wasiirka maaliyadda puntland xasan shir cabgal haweydiyaano war wasiirku kaadka qaxootiga ma ku xisboonay lacagta allahu akbar saanu nimitu yaane ahayn hadday timaado noo maatal noosaa u leedahay cabdulcabo yaa sideegi kara war wasiirka caafimaadka waxay tidhi dadka guryahoodaas ku karantiilaan beesadii hadhow aad yeelata yaa diyaaradaha gobollada ka degayo xamar laga xiray ee walaaji dadki laga xiray haddana macirkiyaa laga xiray waryaada xamar canshuurtan isagaa laga qaadaa cunaqabatayntuna isagay saarantaa warnimayo waxaa la yidhi dayn cafinta soomaaliya hanaankeeda rasmigaa maanta ayuu bilowday waxayna qaadan kartaa afar sano ilaa lix toban sano kale heliq heliq war xamar nin hurdaa iska laha la yidhi yaa la soo kiciyo hurdaayow hurdaayow hargala weeye ka toose ma la yidhi waryaada waa tala xuntihiine wax taabagala sheega wax buusagala sheeg wax buusagala sheeg war aday wax maangala sheeg maangal waryaada sheebgalaha sheeg wax sheebgalaha
aad iyo aad ayuu mahadsanyiin kalabaan saaxiibayaal barnaamijkii falaqaynta wararka ee raadiyo cadada iyo saaki gabagabao hatan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo